baraha mahadsan tahay magaceyga cabdilaahi raada celi waaye codaha dowlada ee degmada warsheekh iyagoo arrimo kufti la xiriira ka dhacay agagaarka ama gudaha degmada warsheekh oo kooxaha wabeysan ay geeskeen ugu dambeyn oo isqoybgal fara badan aan sameynay waan kusoo guuleysanay inaan soo qabano oo gacantaa kusoo dhigno raggii arrimahaas geestay oo dhibaatadaas geestay oo dumar u geestay waana haynaa hadda hadii ilaa raali ka noqdo ay mari doonaan markaa heeshar uu ka qabay mari doonaan saldhiga degmada
waayahay marka waxaad inoo sheegtaa bal halka ay wax ka dhaceen oo kufsiga uu ka dhacay islamarkaana idina aad kasoo qabateen raggii geystay deegaanka iyo halka uu kaga yaalo gobolka shabeellaha dhexe
halka kufsiga ka dhacay orta degmada warsheekh waayo deegaan yiraa tifcaad waaye oo halkaas ay laga sameeyeen sida goobta agaarkeeda lagu soo qabtay oo kadib markii aan saameyn ku sameynay dadka raadkooda isla xaalii toole ayagoo soomaaliyeysanaya ciidanka amniga degmada ay soo qabteen oo gacanta ay kusoo dhigeen saldhigan ay kusoo xereen
waayahay bal waxaad inaga warantaa marka gabadhii xaaladeeda kufsiga loo geystay sidoo kale ragga wax kufsaday ee hadda aada haysaansa imise ayay gaarayaan tiradooda gabadhaada xaaladeed oto way fiican tahay oo anagaa ku gaarnay waxtaas zaa-id oo dhibaato ah ma jiraan raga kufsadana waa laba rag waaye oo midna mid iyo oda ku hubeysanaay labadaba gacanta lagu haya hadda
raggu maxay yihiin marka ma ciidan ka tirsan halkaa ciidamada ku sugan baa mise waa maleeshiyo kale oo sidaa oo kale ujoog joogta ugu geysta dhibaato shacabka
may may may may ciidan maaha arag maleeshiyaad waaye oo isku hubeysnaa oo maalmahanba aan ka taxajiraynay dhibaatadooda iyo kahortag fara badan aan ka sameehaynay oo weliba aan kuftiga daraad joogno dogayahaan soo afmeerno ragga maleeshiyaadka ah oo dhibaatada ka wada degmada
waan gartay marka marka uu kufsigu dhacay idina aada gacanta kusoo dhigteen raggan kiiskan goorta u dhacayo waxaa dhan waa goorma waqti ahaan
kiiskan dhicitaankiisa wuxuu ka bilaawday tobankii habeennimo tobankii habeennimo iyo kowdii habeennimo inta udhexeysa inta badan kiiskaan ahay soo qobashada raggan naftirkooda gacantaa kusoo dhigaynana saddexda habeennimo sagaal saacadood lamino aan gacanta kusoo dhignaa soo qabana
haye
marka intaas dhan waxa waaye waa kudaba doogni oo kuraad doogni si aan kaga guul gaarno dadkaan dhibaatada geertay si aan kaga guul gaarno intaas soo jeednay waxaa dhan aan kuraad doognay kudabada hadda kusoo guulaysanay alxamdulilah waaye maxkamadana fuuli doona hadii ilaa raali ka noqdo si markaa abaaraad kale kusoo kordho markaa aadna la jecin doona hadii ilaa raali waan gartay xoghay barka bal waxaad sharaxaad ka bixisaa inta badan waynu ognahay rag kufsi geystay dhibka laga maro gacan kusoo dhigistooda iyo xukunkooda maxay tahay bal sharaxaad ka bixi waxaa idiin fududeeyay in rag xalay kufsi geystay weliba goor dambe haddana isla maanta aada gacanta kusoo dhigtaan oo aada xukun marka la eego ka shaqeynaysaan sidii cadaalad loogu sameyn lahaa dadka ay dhibku geysteen
taas horta waxaa sababu ah in suuragal suula geliyo shacabka deegaanka oo degmada degan iyo ciidanka boliiska oo si wada jira uu shaqeeyey iyo anagana waxaa helnay xogta raggaan meesha ku dambeeyey xogtooda markii salka dhacaayay isla markiiba waa noola soo gudbiyey anagana tallaabo degsigaa qaadnay oo dadkaa lagu soo qabanayo waana dabasanay waxaan taagnay taagnay anagoona gacanta kusoo dhigmaan gacantaa kusoo qabanay hadda ka dambeeyana maxkamada lawareegi doontaa gobolkana gudbi doonaa
waayahay bil ka hor sidaan oo kale deegaanka oo isna warsheekh hoos taga waxaa sidaan oo kale uga dhacay kufsi iyo dhac loo geystay dadka haddana waa sidaa oo kale marka waxyaabahan kusoo laalaabanaya warsheekh oo haddana deegaano u muuqda ka dhacaya maxay wuxuu uga qaban laayihiin maamulka oo xal waare looga gaari laayahay
sida hadda dareemaysid maamulka waxay ka qabteen arrinkan hadda si deg deg ah markii arrinkii hore dhacay aadaa looga gaashaantay tuulooyinka dhammaantood ciidamo dharcad iyo dad oo si gooni ah ula shaqeeya degmada loo wada sameeyey gebigood waxaan qorashadana maamulka ay dejiyay in tuulo walba in dad ay u joogaan qofka wax ka sameeyana si toos ah maamulka looga socodsiinayo ayadoo weliba si gooniya loola soconayo qofkaas iska dhaqaajiisa meel ay hadda wax ka dhacayaan oo qof aysan laga joogin maamulka matalaya ma jirto marka tii hore oo kale manaha cashir binaa laga bartay inay arrimahan ilaha la xiriiro soo noqon doonaan malama aha dii laga noqdo cid walba oo arrimahan geritana gacan adigaa laguna qabanaa waxaana la marsiinaa sharciga oo ka qabo aan rajeynaynin dii lairaali ka noqdo inaysan mar damba arrimahan kale aysan soo noqon doonin anigoona aada uga fan in bal noocaasa uu dhaco si dhaqsiyaha badan ayaana ugu dadaali doonaa inaa arrimahan kaga soo horjeedaan
dadka iyagu sidaa oo kale gumarow dilka iyo kufsiga uga geystay iyaga gacanta ma lagu soo dhigay waa markii ugu dambeyso inu baahino xogtooda waa tii la baadigoobay
dadkaas weli mas-uuliyiin gacanta lagu soo dhigay waxaan rajeynayna ayaga nasirkooda baaritaanaha ku socda weli haddana meel aada ugu fog oo xuduuda degmada ay ahayd meel kale uusan maxtabeen laakiin magacyadoodagiisa waa lahayaa waana waraagtooda waxaa rajeynayna inaa diilaahi daalka noqdo gacanta un lagu soo dhigi doono laakiin waa dad tilmaameysan oo weligeed aqoonsaday gacantaan uu soo dhigi doono daali
waayahay ugu dambeyn maamulka degmadu inta badan caqabadaha ugu badan ee la kulmaa waa kufsi iyo dil iyo dhac loo geysto dadka halkaa ku safra iyo dadka deegaanka ahba oo inta badan wararka laga soo wariyay halkaa waa sidaa walow muddooyinkan dambe ay soo kordheen maxaa xal ah oo arrinta uga degsan maamulka degmada oo lagu doonaya in lagu ciribtiro
hal arrin waad ka jirtaa in xogaa culeyskariga ka jiro ama xogaa aada culeys kaga jiro dhanka booliiska oo kale waana kaga hadalnay hirshabeelle inay booliis degmada fara badan keenaan si markaas xal gaara looga gaaro arrimahan soo noqnoqda oo aan rajeynayna hal laga gaari doono maamulkana qorshadooda dejiyeynba dhammaan tuulooyinka loo sameeyey qofkii gooniha u lishay maamulka oo akhbaarna dhan degmada aada bay uweyn tahay akhbaar walba warbixin walba oo markaas soo kordha maamulka si toos uga socodsiiya aana diyaariyay gebi ahaantoodba sida hadda aada dareemaysid in qof xalay kursi geertay sida xalay aan gacanta kusoo dhigno waxay cadeyneysaa in wada shaqeynta shacabka maamulku aada ay uga wasan tahay qorshihii maamulka u sameeyey ay heergashay oo ah in tuulooyinkii maamulka isku xirmaan dhaqdhaqaaq walba soo kabana maamulka laga socodsiiyo si wax looga qabto